alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin alcaaqibaةu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila clى اlظaalimiin slى اllah wslm wbaaraka عlى cabdihi warasuulihi muxamadi wعlى alih صaxbihi wslma tasliima kaiira baabu bayaani kahrati طuruq اlkhayr wuxuu baabu yahay caddaynta la caddeeyo waddooyinka khayrku inay badan yihiin waddooyinka khayrku aada bay u badan yihiin ilaahay baana qur-aanka kariimkaa ku yidhi fastabiqu lkhayraat khayraadka u baratama wa qaala subxaanah inahum kanuu yusaaricuuna fi lkhayraati wayadcuunana ragaba warahaba khayrkay u dheerayn jireen labadaa aayadood iyo wixii la macnaa waxaa ku soo arooray alkhayraat waxaa taasiina tusaysaa khayrku inaanu nooc keliya ahayn mid keliyana ahayne noocyo badan uu yahay duruqdiisa iyo waddooyinkiisuna ay fara badan tahay wa hada min fadli illaahi subxaanah taasina ilaahay jala wacalaa fadligiisa ayay ka mid tahay waayo arrintaa maslaxado badan iyo xikmado badan baa ku jira albaabada khayrku inay bataan waxaa ka mid ah qofka nashaadkiisa iyo firifircoonidiisa ayay u fiican tahay oo qofku marka uu cibaado ka daalaba cibaado kale ayuu gudagelayaa oo la imanaya marka midi u suuro geli weydo ama ay ku cuslaato mid kale ayuu la imanayaa sidaasuu ku noqonayaa mid nashaadkiisa iyo firinfircoonidiisu mar walba ay joogto u tahay waa ta kale ah dadka cibaadoodka kala duwan qaarba cibaada ayaa u fudud markaa qof waliba cibaadadii u fududayd ayuu ku dadaalayaa qaar baa dalabulcilmigu u fudud yihiin qaar baa salaadii iyo qur-aanka akhriskiisu u fudud yahay qaar baa sadaqadii u fududdahay qof waliba wixii ilaahay jala wacalaa u fududeeyey buu ku dadaalayaa oo ta kale qofku wakti kasta oo la joogo cibaadada afdalka ah ee fadliga iyo qiimaha badan ayuu ka fara qabsanayaa oo la imanaya waayo xaal kasta oo la taagan yahay cibaadada taagan ee la iska doonaya ayaa samaynteeda iyo la imashadeedu u fadli badan tahay waktiga salaada marka la joogo salaaddii in lala yimaada u fadli badan waktiga sadaqada loo baahan yahay marka la joogo sadaqadii in lala yimaado waktigii jihaadka marka la joogo jihaadkii in lala yimaado wahaakada acmaasha wanaagsanina marka la ysku celiyo ama waxa lagu gutaayoo lagula yimaadaa badanka iyo jidhka ama waxaa lagu gutaa bilmaal xoolihii in la bixiyo waxaa jira khayraad badan oo isagu jira kuwa waajiba iyo kuwa sunno ah oo xoolaha lagu guto sida zakooyinkii iyo sadaqaadkii iyo waxyaabihii kale nafaqaadka ahaa ama labadaba waa lagu gutaa waxaa jira cibaadaatun badaniyatun maaliya cibaadaad jidhkiina lagala imanaayo maalkii iyo xoolihiina lagu gudanaayo sida xajkii oo kale jidhkana waa lagu gutaa maalla qofkii uu u baahan yahay waaye noocyadeeda iyo mid mid marka loo tiriniyaa aada bay u badan yihiin qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi jala wacalaa wamaa tafcalu waxaa samaysaanoo min khayrin khayr ahaaday fa ina allaha bihi caliim ilaahay uu ogyahay wa qaala tacaala wamaa tafcaluu min khayrin yaclamhu allah waxaad samaysaan oo khayra ilaahay wuu ogyahay wa qaala tacaala faman yacmal mihqaala daratin khayran yarah saddexdaa aayadoodba baabka hore inoogu soo hormareen waxaanay tilmaamayaan qofku khayr kasta oo uu sameeyo inuu arki doono iyo khayr kasta oo uu qofku sameeyo ilaahay inuu og yahay oo rabbi aanay ka qarsoonayn ilaahayna jalla wacalaa uu ka abaalmarin doono wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi man camila saalixan falinafsih man camila axadka sameeya saalixan ay camalan saalixan camal suuban falinafsihi naftiisa ayuu u sameeyey oo uu ku anfacayaa markaa saalixan waa na waa nakiratun waqacat fii siyaaqi shardi tufiidu lcumuum nakiro siyaaq shardi dhacday weeyaane cumuum bay faa'iideynaysa qofka sameeya saalixan ay camalan saalixan camal wanaagsan haweynaado ha yaraado noocuu doono ha ahaado waaye qaala walaayaatu fi lbaabi kahiira aayadaha baabkan ka hadlayae ku saabsanina way badan yihiin wa ama alaxaadiidu fakaiiratun jiddan axaadiidtuna aada iyo aad bay u badan tahay wa hiya gayru munxasira waa mid aan koobmahayn fanadkuru waxaynu sheegi doonaa darafan qeyb minhaa ka mid ah alawalu xadiidka hore can abi darin jundub bni junaadata radia allahu canhu saxaabigaa waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi qultu waxaan idhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow ayu lcamali ayu lacmaali afdalu camallada la qabto koodeebaa ugu fadli badan oo ugu wanaagsan waxaad halkaa ka garanaysaa saxaabada rasuulku ridwaan ullaahi calayhim siday khayrka ugu dadaalayeen oo sababta ay rasuulka u weydiinayaan waa inay la yimaadaan ay ku dhaqmaan wakadalika siday ugu dadaalayeen talabu lcilm raadinta cilmiga iyo inay wax bartaan qaala wuxuu rasuulku uhi aliimaanu billaahi waljihaadu fii sabiilih waxaa ugu fadli badan rumayn ilaahay la rumeeyo waayo waa seeska la-aantii waxba aanay hagaagahayn waljihaadu fii sabiilihi iyo ilaahay waddadiisa in loo jihaado oo loo dagaalamo waay qultu waxaan idhi ayuriqaabi afdalu qoorahana la xoreynayana teebaa ugu fadli badan qaala wuxuu ihi anfasuha ta ugu qaalisan cinda ahlihaa dad kale agtooda ee wa akharuhaa ugu badan hamanan xagga lacagta qoorihii la xoreynayeyna ta xoreynteedu ugu fadli badan tahay waa ta dadka haysta ay ugu jecel yihiin ee ugu waxtarka badan ee ugu dhagaha nugul ee ugu xirfad yaqaansan yah ee xagga lacagta markay noqotona ugu qaalisan taasaa ugu fadli badan qultu waxaan ku idhi fain lam afcal haddaanan samayn ka waran qaala wuxuu ihi tuciinu waxaad caawin doontaa saanican qof sanca yaqaan ah farsamo yaqaan ah oo farsamadii garanaya ayaad ku caawin aw tasnacu ama waxaad wuxu farsamayn oo aada wuxu samayn doontaa liakhraqa mid bilaa farsamo ahon farsamadii garanahayn siduu waxu samaysan lahaa ee wuxu hagaajisan lahaa mid aan garanahayn ayaad u samayn taasaa khayr kuu noqonaysa qultu waxaan yaa rasuula allahi rasuulka ilaahay oo ara-ayta bal waxaad ka warantaa in dacuftu haddaan ka daciifa can bacdi alcamal camalka barhkii oo aan la iman waayo qaala wuxuu ihi takufu sharaka sharkaaga ayaad ka haysan doontaa caninaasi dadka fainahaa sadaqatun minka calaa nafsika waayo arrinkaasi waa sadaqad naftaadii aada ku sadaqadaysatay haddii markaa aada khayrkaa albaabada badan ee khayrka wax ka mida la iman kari weydo sharkaaga dadka ka hayso dadka ha dhibina iska ilaali waayo taa qudheeda ayaa markaa sadaqad ah taana dee qofaan awoodeyni ma jiro muttafaqun calayh bukhaariyo muslim baa isku waafaqay xadiidka markaa way muuqataa albaabada khayrku siday u badan yihiin whada min fadl اllahi calayna qaala asaanicu bisaadi اlmuhmalati saadka bilaa dhibicdaa kolka la akhriya asaanic hada huwa almashhuuru sidaa saacaan oo xadiidka ay ugu soo aroortay waruwiya waxaa kaloo la wariyey daa'ican tuciinu daa'ican bay kolkaa noqonaysa bilmucjamati oo daadka dhibicdala la akhriyo ay macnuhuna wuxuu noqonayaa daa diyaacin baylah mid u saaxiib ah baylahdaasoo min faqrin ahaaday aw ciyaalin ama ciyaal ahaaday wanaxwa daalika waxyaabaha lamidka waxaad markaa caawin bay noqonaysaa mid baylahsan oo dhibban baad waxa weeye wax la qaban waalakhraqu aladii laa yutqinu maa yuxaawilu ficlah akhraqana waxaa la yidhaha qofka wuxuu isleeyahay qabo aan hagaajinahaynan saani ula iman karin ee farsamadii uu wax ku farsamayn la ama wax ku hagaajin la ama wax ku samayn la aan haynin baa la ydhaha marka wax alla waxaasoo dhamme waa khayr weeye inaad sharka dadka ka ilaashato waa khayr weeye inaad qof aan markaa waxba farsamo garanayn waxu farsamayso mid isagu farsamadii garanaya inaad caawiso waxaasoo dhami khayr weeye ahaani xadiidka labaad can abi darin ayda waxaa abi dar laga wariye noqode radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama qaal yusbixu waxaa kuwaa bariisanaya calaa kuli sulaamaa xubin kasta oo min axadikum midkiin ka ahaatay sadaqatu sadaqad ayaa kuwaa bariisanaysa yacni xubin kasta oo jidhkiina ka mid ah waxa ay waa beriisataa iyadoo sadaqadi ay saarantoo lagu leeyahay calaadaasi markaa asalka luuqada waxa ay keensataa ama tilmaantaa alwujuub oo haddii la idhaahdo calayka kada wa kada ama calayhi kada wa kada alama calaykum kada wa kada yacni wax waajibay tilmaamaysa laakiin halkan waajibnimo faa'iideyn mayse waxay faa'iideynaysaa ta'akud listixbaab yacnii sunnuhu inuu adag yahay xaaladdan oo arrintani sunno muhiim oo loo baahan yahay t yusbixu waxaa kuwaa bariisanaya calaa kulli sulaamaa min axadikum xubin kasta oo midkiin ka mida sadaqatun sadaqad fa kullu tasbiixatin subxaan allah kastaa sadaqatun sadaqad weeyi wa kullu taxmiidatin alxamdu lilah kastaana sadaqatun sadaqad weeyi wa kullu tahliilatin laa ilaaha ila allah kastaana sadaqatun sadaqad weeyi wa kullu takbiiratin allahu akbar kastaana sadaqatun sadaqad weeye wa amrun bilmacruufi wanaagga oo la faraano sadaqatun sadaqo weeyi wanahyun reebis can ilmunkari munkarka la reebaano sadaqatun weeye wayujziu min dalik wayujziu waxaa ka gudaayo min daalika ay can daalika arrinkaa waxaa qofka ka gudaayo kaga filan ragcataani laba ragcadood oo yarkacuhumaa uu tukado min adduxaa barqadi rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku wariyey waay sida axaadiidta aynu ku arki doonno xubnaheenu iyo markaa kala goysyadeenu waa saddex boqol iyo lixdan xubnood saddex boqol iyo lixdankaasi mafsil mid walba iyadoo sadaqadi ay saaran tahay baa qofku waaga markaa uu u bariyaya subax kasta markaa saddex boqol iyo lixdan sadaqadood baa laga adduuniyay waaye sa ahaatee ilaahay jala wacalaa xikmaddiisa iyo raxmaddiisa waxaa qofkii ka gudaayo khayr kastoo uu sameeyo ama sadaqad ha ahaato uu la baxo ama khayr kale oo uu la yimaado ha noqoto tasbiixda iyo taxmiidda iyo tahliisha iyo takbiirta kelimaadkaasi waa axabu lkalaami ila allah waa hadalka ilaahay jala wacalaa uu jecel yahay hadal lagu hadlo subxaana allah alxamdu lilah walaa ilaaha ila allah allahu akbar kelimaadkaasi qofku haddii uu ku celceliyo sadaqad bay u noqonaysaa waaya waxaa kaloo sadaqadii markaa noqonaya khayr haddii aada sheegto qofkii wanaag farto macruufkana waxaa la yidhaahdaa wixii sharcigu uu markaa ogol yahay oo uu faray ayaa macruuf la yidhaahdaa sadaqad weeye munkarkii inaad reebtaa sadaqad ah munkarkana waxaa la yidhaahdaa ma ankarahu sharcu wixii sharcigu inkiray uu diiday waxaasoo dhan qofka waxaa ka gudaaya labadaa ragcadood oo salaatu duxada la yidhaahdae barqada uu tukado waktigoodu wuxuu bilaabmaa cadceedu markay in yar soo cararto ilaa waran in leeg yacnii ilaa rubuc meelaha markay soo baxsanaato ayuu waktigeedu bilaabmaa ilaa cadceedu halkan dhakadeenna ay imanayso waktigeedu wuu joogaa waktigaa dheer buu joogaa marka cadceeddu sii kululaataan ay fadli badan tahay labadaa ragcadood haddii aada gelinka hore haleesho waxaasoo sadaqaa iyadaa kaa gudaysa markaa laba ragcadood oo keliyahoo waxaasoo sadaqaa kaa gudayaan wax la dhayeelsadaa ma la fudaydsada miyay yihiin waa maya weeye labadaa ragcadoodna gelinka hore tuko khayrkan qudhiisana hayso dhan labadii ragcadood waa adigii tukadee bes ee khayrkan faraha badan wixii aada kala iman kartana la kaalay imanka kelimaadkaa dikriga ah oo kale adoo xataa shaqaynaya mararka qaar ayaad la iman karta adoo socda adoo baska fuushan adigoo halkaa fadhiya ma garata waaye axwaal fara badan baad la iman karta wuxuu rasuulkeenu ku magacaabaya calayhi الsalaatu wasalaam labada ragcadood ee salaatu duxada la ydhaha salaatu اlawaabiin kuwa ilaahay jala wacalaa in badan u noqdo salaadooda mana tukado ilaa awaab qof awaabahoo ilaahay u noqdo mooyaane qof kalena ma tukado waktigaa barqadun oo waktiga la kala shaqaysanayo ee qof waliba dee hawlihiisa uu iskaga mashquulsan yahay markaa qofka waktigaa isxasuustee ilaahay u tukadaa waa mid khayr rabbi waraafijiyey waxaa kaloo aynu xadiidka ka qaadanaynaa waxa sadaqada loo yaqaanaa uu ka caamsan yahay in xool la bixiyo uu ka caamsan yahay oo khayr oo dhan baa sadaqad noqonaya soo ma aragtid waay qaala wuxuu ihi asulaama bidami siini lmuhmalati siinkaa bilaa dhibicdaa kolka la godo wa takfiifi laami laamkana la fududeeyo wa fatxilmiimi miimkaa dambena la kor dhabo asulaama asulaami maaha ee asulaama la yidhaahdo almafsilu waa kala goyska almafsilna waa bifatxi اlmiimi wa kasri saadi saa u xarakayso almafsilu kala goysyada weeye waa xubnaha kala goysyadooda taa iyo taa iyo taa iyo xubnaha kala goysyadooda ciiday ka badan yihin marka aada bay u fara badan yihin athaaliu xadiidka saddexaad canhu ay can abi darin qaala wuxuu yihi qaala nabiyu salى اllahu alayhi wasalam curidat calaya waxaa lay soo bandhigay acmaalu ummati acmalada ummadayda xasanuhaa keedii wanaagsanaa iyo wasayi'uhaa keedii xumaaba cidda u soo bandhigtayna waa ilaahay jalla wacalaa waxaana faacilka loo qariyay lianna waa la yska garanayaa wawajadtu waxa aan ka dhex helay fii maxaasini acmaaliha camalladeeda wan wanaagsan ee ummaddan aladaa dhibaatada yumaatu laga hagaaji laga zuulinayo cani ariiqi dariiqa wixii dadka dhibaya oo dariiqa laga zuuliyo oo laga hagaajiyaa camallada wanaagsan ee ummadayda ayuu ku jiray wawajadtu waxaan ka dhex helay fii masaawi acmaaliha camalladeeda xunxunna annukhaacata xaakada takuunu fi lmasjidi masaajidka ku taallo oo laa tudfanu aan la aasahayn rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku wariyey waay marka waxaa xadiidka laga qaadanayaa waxyaabaha dadka dhibaayo dariiqa yaallaa in markaa la zuuliyo dariiqa laga hagaajiyaa inay arrin khayra tahay oo wanaagsan waxaanay ka mid tahay min shucab ilimaan sidaynu xadiidtaba ku gaadhayno marka waa inaan la dhayalsanoo qofku aan u fududaysan hadduu arko qodax taal dariiqii ama laan ku soo baxday ama waxa weeyaan musbaaro iyo wax dadka mudayoo yaal ama dhagax lagu turunturoonayo ama wax mudayoo yaalla ama wax dadkii ur ku dhibaya oo yaalla waa inuu waxa weeye ka hagaajiyo oo khayrkaasi uu shaqaysto weeye dhinaca kalena waxyaabaha dadka dhibaayo in lala soo doonto dariiq iyo waddada dadka in lala soo doontaa iyaduna ma bannaana waayo dee dadkii oo la dhibay noqonaysa waaladiina yu'duuna almu'miniina waalmu'minaati bigayri ma ktasabuu faqad ixtamaluu buhtaanan wa ifma mubiin dadkii dhibaayo intaad soo sida sida inaad waddada la timaado ood waddada keento haadaa laa yajuus ma banaano arrinkaas waay waxaa kaloo xadiidku uu inoo sheegayaa masaajidkii in markaa xaaka iyo candhuuf lagu tufaatoona ma banaano wax ka sii daranna hadalkeedaba dah mar haddii la yidhi xaaka laguma tufi karo candhuufna laguma tufi karo waxyaabaha ka sii daranna dee ka sii awleysan waxa weeyaan waa laga ilaalinaya dhinaca kalena masaajidka waa in la tandiifiyo oo lagu dadaalo nijaasaadka iyo waxyaabaha markaa aan laa'iqa u ahayn oo dhan waa in laga hagaajiyo laga nadiifiyo laga maydho oo masaajidka lagu cibaadaysanaya meel nadiifa oo aynu noqdo weeye waay candhuuftuna dii tusaale ahaan masaajidkii ay ku dhacdo ama lagu tufo waa in la aaso waktigii la aasayeyna waa waktigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam masaajidku ciid buu ahaa dee ciid buu ahaa markaa dee marka ay ku dhacdo ciiddii waa la ciid kalun baa lagu rogaayay sidaasay dabadeetana ku baaba-ayso meesha kaga baxaysa laakiin waktiyadan dambe ee masaajidii dee rooggan oo kale uu yaallo ama cawo yaallaan ama sijaayada yaallaan ama mar mar baaba lagu tukanayaa markaa aasisti ma suuro gelayso sidii kale looga zuulin karaa looga zuulinayaa in mare laga mariyo in laga maydho laga xoqo iyo waxyaabaha laga jejabiyo waxyaabaha caynkaas waayo arrinku waa macquululmacnaa weeyi waa macquululmacnaa damiga iyo waxa weeye dhaleecayntuna ku dhici maysa uun qofka candhuufta ku tufay masaajidka oo keliya qofka arka ee aasi waaya ama haddaan la aasi karinna ka zuulin waayana eeddu way soo gaadhaysaa isna eeddu waxbuu ku leeyahay weeyi soo ma aragti sida eedda uu leeyahay kii ogaan ugu tufay ayaa waxa weeye kii arkay ee zuulin waayana eeddii isna uu uga qayb u yeelanayo wwajadtu fi masaawi acmaaliha annukhaacata takunu fi lmasjidi laa tudfan rawaahu muslim alraabicu xadiidka afraad canhu ay can abi darin waxaa abi dar laga wariyey anna naasan dad baa qaaluu yidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow dadkaasi saxaabada rasuulkay ka mid ahaayeen waxaana ay ahaayeen dadkii markaa fuqarada ahaa een iyagu adduunka haysan qaaluu waxay idhaahdeen yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow dahaba waxa ay la tegeen ahluduthuuri dadkii maalqabeenka ahaa bil ujuuri ajaradii bay la tegeen adduthuur waa maalka faraha badan alamwaal wey isagaa inoo maaragtay fasiri doono jamcu dathrin dahaba waxay la tegeen ahluduthuuri dadkii maalqabeennada ahaa bil ujuuri ajaradii bay la tegeen yusalluuna waxa ay u tukanayaan kamaa nusallii sidaanu u tukanayno wayasuumuuna kamaa nasuumu sidaanu u soomaynana way u soomayaan wayatasaddaquuna waxaanay sadaqadaysanayaan bifuduuli amwaalihim xoolahooda wixii dheeraad ah ee xaajaadkooda macnii zaa'id iyo waxaweye dheeraadka ah ayay sadaqadaysanayaan waay markaa dee ajaradii way la tegeenoo khayrkan annagu aanu samaynayno iyaguna way samaynayaan oo kaa waanu ka simannahay khayrar annagu aanaan heli karin ama aanaan la iman karinna way la imanayaan weeye macnuhu markaa dee ajaradii way la tegeenoo way naga dheereeyeen bay noqonaysa waxaa halkaa laga qaadanayaa almusaabaqatu ila alkhayraat in khayrka loo tartamo oo ay bannaan tahay in waxa weeyaan qofku uu dadaalo si khayrkiisu u bato oo aan khayrka looga badsan tartanka bannaan ee sharcigu inoo fasaxayna waa tartanka khayrka iyo aakhiro loo tartamo weeye oo markii laynoo diiday adduunyada inaynu ku tartanno iyo madaxnimadeeda iyo waxyaaba adduunkeeda iyo waxyaabaha dhex yaalla waxaa laynoo furay inaynu camalada wanaagsan iyo aakhiro ku tartanno waay waxaa kaloo laga qaadanayaa saxaabadan sida himadoodu ay u ahayd mid caali ahoo sarraysa waayo waxaynu naqaanaa qofka adduunka haysta ee dhaqaalaha lihi adduunye ahaan yacnii qofka aan waxba hayn siyaabo badan buu uga horeeya guri ballaadhan ka guri ballaadhan yahay oo uu ka guri fiican yahay oo uu ka cunto fiicnaanaya oo uu ka gaadiid fiicnaanaya waxyaabo badan oo kan aan waxba hayn aan u suuro gelayn oo maladaadka adduunyada iyo macmacaankeeda ah buu helayaa waxaa iyagu waxa weeye may soo hadal qaadin ase ahaatee waxay soo hadal qaadeen xaggii ajarkii iyo wixii aakhira lagu helaayey waayo hamigooda ahaa hamul aakhira aakhira ayaa hamigoodu ahaa ee waxay ka fikirayeen ay doonayeen ay raadinayeen asal ahaanba ayaa aakhira wuu ahaa adduunyadan mu ahayn iyo dhaldhalaalkeeda aakhiru ahaa arrinkana kamuu keenin xasad ay xaasidayaan walaalahood ee waxa weeye waxay doonayaan bal iyaguna ajarka iyo camallada khayrka waxay hadda ku helaan bay rabaan qaala wuxuu rasuulku uhi calayhi salaatu wasalaam awalaysa qad jacala allahu lakum oo idinka miyaanu ilaahay idiin yeelin maa tasaddaquuna bihi waxaa sadaqadaysataan maa tasaddaquuna bihi ay maa tatasaddaquuna bihi waa min baabi xadfi ixda taa-ayn labadii taa-ood midkood baa la xadfay maa tasaddaquuna bihi ay maa tatasaddaquuna bihi oo idinkaba ilaahay miyaanu idin yeelin waxaad sadaqadaysataan wuu idin yeelay oo albaabkii sadaqadu idinkama xidhna inna bikulli tasbiixatin tasbiix kasta waxaa idinku sugan sadaqatan sadaqad baa idinku sugan wa kulli takbiiratin allahu akbar kastana sadaqatan sadaqad baa idinku sugan wa kulli taxmiidatin sadaqatan alxamdu lilah kastana sadaqad baa idinku sugan wa kulli tahliilatin sadaqatan laa ilaaha ila allah kastana sadaqad baa idinku sugan marka sadaqatan taasi hore waa inadaa isamkeedii weeye khabarkina jaar iyo majruurku dhacaya ina iyo walaalahood khabarkoodu kolkuu daraf yahay ama jaar iyo majruur yahayna isamkooda waa laga soo hormarin karaa haddii kale maya waraaci da tartiiba ilaa fi ladii kalayta fiiha whunaa hayra albadi ibnu maalig waa kii odhan jiray intaa dambana dee waa lagu sii cadfayaa sadaqatantaa kuwaa dambana taa hore ayuunbay ku cadfanaanaya wa amrun waay wa amrun faritaan bilmacruufi wanaagga la faraano sadaqatun sadaqad weeyi tani markaa waa cala listinaaf oo mubtadiye khabar bay isu noqonayaan labadani wa nahyun reebis cani lmunkari xumaanta la reebaano sadaqatun sadaqad weeyi wa fii budci axadikum midkiin galmadiisana waxa ugu sugan oo ugu jirta sadaqatun sadaqad midkiin galmada iyo jimaaca uu la yimaado ee xalaasha ah sadaqad baa ugu jirta budciga marka bada la godo jimaacana waa la idhaahdaa xubinta taranka qudheedana waa la idhaahdaa markaa labada kii la doonana halkan waa lagu fasiri karaa oo kii lagu fasira macnuhu waxa weeye qalad noqon maayo qaaluu waxay idhaahdeen yaa rasuul allahi rasuulka ilaahay ayatii ma waxa uu la imanayaa axadunaa midkaayo shahwatahu shahwadiisa oo yakunu lahu fiiha ajrun ma ajar buu markaa ku yeelanayaa inuu shahwadiisii gutay midkaayo ma shahwadiisii buu gudanayaa oo reerkiisii buu u tegayaa si waxa weeyaan shahwaddaa ilaahay uu ku abuuray uu isaga jebiyo dabadeetana arrinka ajar buu haddana ku helayaa su-aasha waxay markaa u keeneen litacajub yaab arrinkaa ay la yaabeen daraaddeed ayay u keeneen waxyaabahaa hore may markaa su-aasha ka keenin arrinkan dambe ayay la yaabeen qofkii wuxuu u baahan yahay oo isaga qudhiisii baahi ugu jirto oo naftiisii ay markaa ugu yeedhayso intuu la yimaado in haddana ajar iyo sadaqad uu ku helo qaala wuxuu rasuulku uhi ara-aytum bal ka warrama low wadacahaa haddii uu dhigi lahaa fii xaraamin xaaraan haddii uu dhigi lahaa shahwadda ah oo si xaaraana dariiq xaaraana uu ku gudan lahaa akaana calayhi wisrun dembi korkiisa ma saarnaan lah jawaabtu dee waa haayo waa la yska garanaya wakadalika sidaasoo kalea idaa wadacahaa haddii uu dhigo fil xalaali xalaal haddii uu dhigo meel ilaahay uu baneeyey uu ku guto kaana lahu ajrun ajar uu ugu sugnaanaya uu ku helaya ajar rawaahu muslim taa macnaheedu waxa weeyaan qofku jimaacii uu la imanayey haddii uu niyoodo inuu markaa xaaraantii kaga dhowrsanaado haweenayduna xaqii ay ugu lahayd uu markaa gudo ilaan xuquuqda haweenayday ka mid tahay arrintanie nani ajar buu ku yeelanaya waxaa kaloo halkaa laga qaadanayaa xataa waxyaabaha asal ahaantooda khayrka ah marka laga yimaado waxyaabaha asal ahaan iska mubaaxa ahi haddii qofku uu niyo wanaagsan ka leeyahay inay arrimo markaa daacaad ahoo laga ajar siiyo ay noqonayaan soo ma aragtid cuntada inaad cabto sharaabka iska markaa cabto cuntadii iska cunto waxyaaba badan baa iska jiro oo asal ahaan iska mubaaxa haddaad iskala timaaddo dee aan khayr iyo shar midna aanad ku helahayn wax kaloo raaca mooyaane se ahaatee haddii niyad wanaagsan aad ka leedahay yani khayr lagaaga qoraayo waay tii oo kale weeye xadiidka waxaa kaloo laga qaadanayaa fawaa'idda aynaan sheegin qofka daaciga ahi inaanu dadka quusin oonu had iyo jeer baabka quusta u saarine duarka dadkii iyadoo uu ku adkaaday ama aanay samayn karahayn acmaasha khayriga ah qaarkood waa inuu waxyaabo kaloo ay samayn karaan u tilmaamo a kaas miyuu kugu adkaaday haa kaa kale la kaalay khayrkana ilaahay biraxmatihi wa fadli saasuu u badiy laakiin maxaa shardi ah qofku inuu niyad wanaagsan leeyahay oo ikhlaaska uu ilaashado oo kafladda uu iska ilaaliyo waayo niyadda wanaagsan iyo ikhlaasku camal yar oo qofka aada ula yar bay mid waay ka dhigaan kafladda iyo ikhlaas daraduna camalu iyo wax markaa loo yaqaano kafladda iyo ikhlaas daradu camal weyn bay ka dhigaan mid markaa iska liitaama yar markaa qofku waa inuu taa ogaado waxaa kaloo xadiidkan ahlucilmigu ay aada uga xujaystaan qiyaaska gaar ahaan qiyaasulcagsiga waxay yidhaahdaan waay shaygiiyo cagsigiisa loo daliishanayo qaala wuxuu hi adduhuuru bihaai lmuhalathati alamwaalu xoolahaa la yidhaahdaa aduthuur waaxiduhaa dathrun mufradkeeduna waa dathr alkhaamisu canhu waxaa laga wariyey abi dar ay can abi darin xaadiistaa hore oo dhan saxaabigii la odhan jiray abu dar alkhifaari ayaa markaa laga warinayaa waay qaala wuxuu yihi saxaabigaasi qaala liya nabiyu nabigu wuxuu igu yihi sala allahu alayhi wasalam laa taxqiranna ha quurhsan min almacruufi wanaagga xaggiisa shay-an shaynaba ha ka quurhsanin wax khayrka ka mid a ha quurhsan oo ha yaraysan walow an talqaa akhaaka biwajhin aliiqa haba noqdo khayrkaad la imanaysaa walaalkaa inaad kula kulanto weji furane biwajhin aliiqa weji furan inaad kula kulanto haba noqdo rawaahu muslim lafdi kalena biwajhin aliq bu biwajhin aliq waa lafdi kale kan inoo qorna biwajhin aliiqa weeyi marka khayrkii wax ka mid a ha yaraysanin adigu la kaalayn walaalkaa inaad kula kulanto weji furani khayrkii bay ka mid tahay waxaanay saabaysaa markaad walaalkaa kula kulanto weji furfuran oon cabuus ahayn oo farxad leh inuu farxo oo qalbigiisii farxadi gasho ayay taasi markaa keenaysa qofka walaalkaa qalbigiisa inaad farxad gelisaana iyada qudheedaa markaa macruufka iyo wanaagga ka mid ah soo ma aragtid markaa ta noocaasa waa inaad had iyo jeer ilaaliso wejigaa furan haddii aada uga sii kordhin karto wax kale oo saacidaadoo wanaagsan aad ku biirin kartana iyadana ha u daymo la-aan asaadisu can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu uhi qaala rasuulu llah rasuulka ilaahay wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam kullu sulaamaa xubin kasta oo minannaasi dadka ka mid ah oo macnii ku taalla dee jidhkii bini aadamkaa calayhi sadaqatun sadaqad baa saaran korkeeda kulla yowmin maalin kasta oo tatlucu fiihi shamsu cadceedu ay soo baxdo caadiistii hore ayuu la macnayahay inu soo maray tacdilu waxaad u garsoori bayna alithnayni laba ruux dhexdood oo aada cadaalad ku kala saari sadaqatun sadaqad weeye wa tuciinu rajula qofka ayaad ku caawin fii daabatihi daabadiisa oo fataxmiluhu calayhaa waad ku qaadi doontaa aw tarfacu lahu calayhaa mataacahu aw tarfacu lahu ama waxaad u dallici oo kor aad ugu qaadi qofkii calayhaa daabadda korkeeda mataacahu alaabtiisa sadaqatun sadaqad weeye taasina waalkelimatu kelmadda aayibatu wanaagsanina sadaqatu waa sadaqad aya kelimatin kaanat kelmad kasta oo wanaagsani waa sadaqad soo ma aragti waku wa bikulli khawatin tallaabo kaste waxaa ku sugan oo tamshiiha aada u socoto ila salaati salaadana sadaqatun sadaqad baa ku sugan wa tumiiqu aladaa waxa dadka dhibayo aad ka leexisood ka hagaajisa cani ariiqi wadaduna sadaqatu wa sadaqad muttafaqu calayh bukhaari iyo muslim baa isku waafaqa xadiidku wuxuu inoo sheegay axaadiidtii hore macnaha inoo sheegtay waxaa kaluu kordhiyey albaabada khayrka inay ka mid tahay laba qof oo madaxa isla galay inaad cadaalad ku kala saarto waay iyo inaad qofka daabadiisii ku qaaddo inaad ku kaxayso inaad isagoo dusheeda saaran alaabtiisii dhulka taalle u dallacdo oo aada markaa u dhiibto ama aada waxa weeye dusha haddii allaba kuu roon yahay aada u saarto hadalkii wanaagsanaa tallaabo kasta oo xagga salaada loo qaadaayo wax allo waxaasoo dhami sadaqad wey wa rawaahu muslimu muslim baa wariyey ayضa noqode min riwaayati caaishata radia allahu canha isagoo riwaayadda caaisha ah qaalat waxay tidhi qaala rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu yihi salى اllahu عalayhi wasalama inahu khuliqa inahu xaalkiiyo shaanigu wuxuu yahay khuliqa in la abuuray kulu insaanin qof kasta oo min bani aadama bani aadamka ka mid a calaa sitiina wa halaaثi miati mafsilin saddex boqol iyo lixdan xubnood baa markaa laga abuuray oo macni uu leeyahay waay faman kabara allaha qofka ilaahay weyneeye allahu akbar idhaahda waxamid allaha ilaahay mahadiye alxamdu lilah idhaahda wahalala allah laa ilaaha ila allah idhaahda ilaahay weyneeye wasabax allaha ilaahay u tasbiixsada subxaana allah idhaahda istakfar allaha ilaahay dembi dhaaf ka dalbada astakfir ullah idhaahda ama allahuma kfir lii ee wacasalo ka fogeeyo xajaran dhagax can dariiqi naasi dadka wadadooda aw shawkatan ama qodax aw cadman ama laf can dariiqi naasi ka fogeeye aw amara ama fara bimacruufin wanaag ow nahaa ama reeba can munkarin xumaan cadada sitiina wa halaathi mi-ati tirada saddex boqol iyo lixdankii markaa xubnood tiradooda wanaagyadaasi qabtaa fa innahu qofkaasi yumsi wuxuu galabaysanayaa yowma-idin maalinka walxaal qad zaxzaxa waqad zaxzaxa xaaluu ka fogeeyey nafsahu naftiisa cani naari naarta ayuu waa beriisanayaa marka xaadiidtani way isku wada macno dhowti saxaabadaa kala duwan baana rasuulka ka warinaya xadiidi caaisha xadiidi abi hurayra xadiidi abi dar iyo saxaabo kalaba waayi markaa sadaqaadka noocaasa adkaarta iyo acmaasha khayriga ah ee kala duwan ayaa qofkii ka gudaaya saddex boqol iyo lixdankaa khayr waa inaanu ka yarayn inuu ka badiyo mooyaane labadii ragcadood ee aynu soo marree salaatu duxadana waa inuu ku dadaalo fa innahu yumsi baa inoo qoran oo riwaayaadkii muslimka qaar baa sidaas qaarna waxay sheegeen ruwaadda muslimka fa innahu yamshi yowma-idin maalinkaa wuxuu soconayaa bay noqonaysaa haddii yamshi la akhriyana yumsi haddii la idhaahna wuu galabaysanayaa wey waay haddii kale oo aanu la iman dee naftiisa naar kama fogeyn baa macnuhu noqonaya isagoo naftiisii naar ka fogeynin ayuu galabaysanaya asaabicu xadiidka toddobaad canhu waxaa abi hureyre laga wariyey can inabiyi sala allahu alayhi wasalama qaal waxaa rasuulku uhi man hadaa ila lmasjidi man hadaa qofka taga ila lmasjidi masaajidka aw raaxa ama ka soo noqda acadda allaahu lahu fi ljanna acadda allaahu lahu ilaahay wuxuu ugu diyaarinayaa fi ljannati jannada dhexdeeda nusulan casuumad iyo diyaafad kulamaa hadaa mar kasta oo uu taga u raaxa ama uu ka soo noqdo muttafaqun calayh bukhaariyo muslim baa isku waafaqay xadiidka markaa waxaa laga qaadanayaa ikhwaani albaabada khayrka ee weliba fadliga badan inay ka mid tahay addahaabu ila almasjidi masaajidkii in la tago qofkuna masaajidka had iyo jeer uu ku xidhnaado sidaa daahirkaana fadligan waxaa helaya qof kastoo masaajidkii taga ama salaad ha u tagaayo ama cilmi ha u tagaayo ama khayr kale ha u tagaayo waayo qofku had iyo jeer masaajidka wuxuu tagaa un khayr de soo maha wax kale masaajidka looma doono marka kii cilmiga u tagaayey iyo kii salaada u tagaayey baa ajarkan way helayaan waay taasi waa taa ta labaad hadaa ayaa rasuulku uhi hadaa calayhi الsalaatu wasalaam quduwiga waxaa la idhaahdaa asayru fii awali nahaar maalinta gelinkeedu hore in la socdaa la idhaah oo asal ahaan kelmadda hadaa loo isticmaalaa raaxana waxaa loo isticmaalaa maalinta gelinkeeda dambe in la socdo saasay u kala duwan yihin midna waa kalahaad ama gelin hore socod midna waxay noqonaysaa waxa weeyaan caraabo oo kale ayay noqonaysa laakiin hadda macnaha looma jeeda ahlulcilmigu yidhaahdeeni waxaa loo jeedaa uun qofka masaajidka taga ama ha ku kalaho ama ha ku gudo ama gelinka dambe ha qabto ama goortuu doono ama galabtii ha ku soo caraabo macnii qof kasta oo markaa masaajidkii taga raaxana hadda loogama jeedo qofka ka soo caraabe waxaa loo yimaada waxaa loo jeeda qofka qofka ka yimaada goortuu doonaha ka yimaado soo ma aragtid ama habeenkii ha ka yimaado ama galinka dambe ha ka yimaado ama subaxa hore ha ka yimaado waa ka yimaado wey waa inaad saa ula socoto raaxana dee iyadoo markaa mararka qaar bay soo aroortaa iyadoo aan looga jeedin caraabihii looga jeedo uun mujarad liyaab macnii soo noqosho un iyadoo looga jeedo ama mujarad dahaab un looga jeedo mutafaqu calayhi qaala wuxuu yihi annuzulu nuzulkuna alquutu waa quudka iyo warisqu arsaaqda iyo wamaa yuhaya-u waxaa loo diyaariya lidayfi dadka martida ah ayaa nusul la ydhaha waa casuumadii iyo soortii dadka martida ah intaana iman loo sii diyaarinayo weeye waay athaaminu canhu athaaminu xadiidka sideedaad canhu ee can abi hurayrata qaala wuxuu hi qaala rasuulu llah rasuulka ilaahay wuxuu yihi salى اllahu عalayhi wasalam yaa nisaaءa almuslimaati dumarkii muslimaadka ahaayow laa taxqiranna yaanay quurhsanin jaaratun haweenay jaarahi lijaaratihaa macruufka ay jaarkeeda gaadhsiinayso yaanay quurhsan iyo hadiyadda ay siinayso walow firhina shaatin walow haba noqdo waxa ay siinaysaa dhildhil adhiba ha noqdee dhildhil adhiba ha noqdee muttafaqu calayh bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay waay marka yaa nisaaa almuslimaat yani waa dumarkii muslimaadka ahaayo oo marka lasoo qadara macnuhu wuxuu noqonayaa ee yaa ayuha nisaau lmuslimaat dumarka yaa ayuha nisaau dumarow almuslimaatu muslimaad ahow dumarka muslimaadka ahow saasaa macnuhu noqonaya laa taxqirana jaaratu lijaaratiha yaanay quurhsanin mid cid la jaarihi haweenayda la jaarkaa hadiyadda iyo sadaqadda ay siinayso yaraanta ay yar tahay darteed yaanay u quurhsan xataa hadday yar tahay ha siiso wey waay walow firsina shaatin dhildhil adhiba ha ahaato dhildhi shaadhiga waxaa la idhaahdaa laf yaroo aan cad hagaagsanba lahayn qoobkaa hoose soomaydaan rag qoobkaa uu ku socdo qoobka isaga lama cuno dee soo ma iyo mijintaa sare xubinta yaree u dhaxayse intan la-eg ee waxba aan cadkana lahayn ayaa dhildhisha la idhaahdaa waay firsinkana siduu inoo sheegi doono inta badan waxaa loo isticmaalaa cagta geela loo isticmaalaa lafdi kalaa inta badan ariga loo isticmaalaa dilafya baa la idhaahdaa markaa walow wax yarba ha noqdee wax macnuu yahay un walow wax yar oo yar oo iyada la yarba ha noqdee jaarkii wuxuuna hala gaadhsiiyo xadiid kalena waa kii rasuulku laha abaadarow haddaad maraq karinayso biyaheeda bariyo ja biyaheeda intaad badiso jaarkaaga ogow oo wax ka sii waay markaa wax yaroo aan weyneyn inaad jaarkii gaadhsiisaa dee waa shay uun candhaba waa xubin ma maqasha waa wuxuun dee haddaad in yaroo maraqa u geysa iyo haddaad in yaroo raashina u geysa iyo haddaad laf u geysaba dee waa khayroo waxay dhaantaa inaanad waxba u fiiqin carabtu waxay tidhaahdaa shay-un khayrun min laa shay shay-un khayrun min laa shay shay uun iyo wuxuuni wuxuu dhaamaa waxba la-aan soo maaha candhaba waa xubin muttafaqu calayh qaala aljawhariyu jawhari wuxuu yidhi waa sheekhii markaa sunniga ahaa ee luqawiga weyn ahaa alfirsin alfirsanu alfirsinu min albaciiri kalxaafiri min adaabbati firsinku awrka xaggiisa marka la eego ama neefka geela ah kal xaafiri waa sida qoobka oo kale min adaabbati daabadda qoobkeeda oo kale wey dameeraha iyo fardaha iyo baqalaha iyo halka qoobku ugu jiro ayuu geela ugu jiraa firsinku marka asal ahaan firsinka geela loo isticmaalaa waa saantaa hoose adaga cagta ay markaa ku leedahay weeyi qaala wuxuu uhi warubama istuciira fi shaati adhiga in loo isticaaraysto oo marka adhiga loo isticmaalona way dhacdaa sida halkan oo kale walow firsina shaatin ataasicu canhu can abi hurayrata can اnabiyi slى اllahu عalayhi waslama qaala wuxuu yihi aliimaanu iimaanku bidcun wa sabcuun waa dhowr iyo toddobaatan aw bidcun wa situuna ama dhowr iyo lixdan shucbatan oo qaybood waa dhowr iyo lixdan qaybood iimaanku weeye dhowr iyo lixdan laamood weeye markaa awdaasi waa shakun min araawi rasuulku ma wuxuu yidhi dhowr iyo toddobaatan mise dhowr iyo lixdan ahlulcilmiga qaarna waxa ay rajaxaan oy quweeyaan lafdiga hore ee bidcun wa sabcuun dhowr iyo toddobaatanka ayay quweeyaan fa afdaluhaa shucabkaa iyo liima laamaha iimaanka ta ugu fadli badani qowlu laa ilaaha ila allah waa odhaahda laa ilaaha ila allah la idhaa wey laa ilaaha ila allah ay laa macbuuda xaqun ila allah mid la caabudaa xaq ma aha ilaahay mooyaane qofku waa inuu yidhaahdo afka kaga dhawaaqo qalbigana ka aaminsan yahay oo ilaahay dartii ay ka tahay waay marka laa ilaaha ila allah waa aclaa shucabi liimaan laamaha iimaanka ta ugu sarraysa ugu fadliga badan wey lamber kow sidaad xadiiska ku aragto waadnaahaa ta ugu hooseysaana imaatat اldaa wixii dadka dhibayay oo laga hagaajiyo weeyo cani ariiqi wadada walxayaau xishoodkuna shucbatu waa qeyb min aliimaani iimaanka ka mida muttafaqu calayh bukhaari iyo muslim baa isku waafaqa walxayaau xishoodkuna shucbatu waa qeyb min aliimaani iimaanka ka mida weeye markaa qaybaha iimaanku saasay u badan yihiin oo khayr oo dhan baa iimaanka ka mid ah shacabka iyo laamaha iimaankuna way kala waawan yihiin oo way kala sarsareeyaan sidaa xadiidkaba aynu ka aragno waxaanay u qaybsamayaan shucab lagala yimaado qalbiga iyo shucab lagala yimaado carabka iyo shucab lagala yimaado xubnaha kale sidaa awgeed baa iimaanku cinda ahli sunna waa qowlun wa camal qowlki iyo camalkina ama waxaa lagu gudanayaa qalbiga ama waxaa lagu gudanayaa carabka ama waxaa lagu gudanayaa xubnaha soo ma aragtid oo imaka laa ilaaha ila allah halkeebaa lagala yimaadaa lagu lagaga dhawaaqaa carabkii imaatat ladaa cani ariiq halkeebaa lagu gutaa shucbada iyo khayrka noocaasa xubnihii xayaagii iyo xishoodkii halkee lagu guta qalbigaa lagala yimaada acmaalulquluubka ayuu ka mid yahay waaya waa xadiidkani waa xadiid weyn oo macaani badan waxaana laga qaadanayaa ku cadba laamaha iimaanku siday u badan yihiin dee waa inuu qofku laamaha iimaanka ku dadaalo qofkii la wada yimaadaa waa qof kaamiluliimaan oo iimaankiisuu dhammaystirmay qofkii wax ka midii ay ka dhiman yihiinna iimaankiisi ma dhammaystirne waxbaa ka dhiman soo ma aragtid waxbaa hee ka dhiman waxaa ka dhimani waxaa dhici karta inuu yahay arrin sunno ah waxaa kaloo dhici karta inuu yahay arrin markaa waajiba mid walibana waxay leedahay miisaankeeda qaala wuxuu uhi albidcu min halaaثatin ilaa tiscatin tirada dhowr la yidhaahdaa waa saddex ilaa sagaal bikasrilbaa'i albidcu bada waa la hoos dhigo waqad tuftaxu in la kordhigaana way suurowdaa albadcu la yidhaahdo wa shucbatuna alqacatu qeybta weeye alcaashiru canhu waxaa laga wariyay abi hurayra ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama qaala rasuulka ilaahay inuu yihi baynamaa rajulun iyadoo nin yamshi uu soconaayo biariiqin waddo uu soconaayo ishtadda calayhi alcatashu haraadkii uu ku daraaday iyadoo ninuu dariiq soconaayo ayaa haraadkiibaa ku daraaday aada buu haraaday fa wajada waxa uu helay bi'ran ceel buu helay biyo ku jiraanoo fa nasala fiiha uu ku dhaadhacay fa shariba kolkaasuu soo cabay uma dabadeetana kharaja wuu soo baxay faidaa kalbun waaba ay yani waxaa kusoo kadiyey un ay yalhathu haraan haryoonayo ya'kulu cunaaya athara rayska cunaaya min alcatashi haraada raadii ay aada u haraadan oo haraan haryoonaya oo markaa aada u haraadan oo rayska cunaaya oo leefleefaya ayuu markaa arkay fa qaala rajulu ninkii wuxuu yidhi laqad balaqa waxa markaa soo gaadhay haada alkalba aygan min alcatashi haraadka xaggiisa waxaa ka soo gaadhay mithlu ladii kaana qad balaqa minii kii soo gaadhay oo kale marka haada alkalba dheh mithludaa dambana faacilkii balaqa ka dhig haraadkii ahayey ee aan haraaddanaay oo kale aygana haya buu yidhi fanazala dabadeetana wuxuu ku dhaadhacay albira ceelkii oo famala-a wuxuu soo buuxiyey khufahu khufkiisii khufkii uu xidhnaa dee markaa kab ahaan oo kale uu isticmaalayey sida buurhka oo kalea weeye khufku oo harag ama wax lamida laga sameeyo ayuu ka soo buuxiyey maa-an biyuu ka soo buuxiyey uma dabadeetana amsakahu wuxuu kusoo qabtay bifiihi afkiisuu kusoo qabtay oo gacmihii maye dee gacmihii ceelkuu kusoo fananaya soo ma aragtid ilaan waa ceeluu ku dhacdhacay gacmihiina ceelkuu kusoo korayaa oo uu kusoo fananayaa kufkii uu soo buuxiyeyna afka ayuu kusoo qaaday xataa raqiya ilaa uu soo koray fasaqal kalba aygii buu waraabiyey wa shakara allahu lahu ilaahay baa u mahadlaqay camalkiisiina aqbalay fagafara lahu uu dembi dhaafay qaaluu waxay idhaahdeen yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow inna lanaa ma waxa noogu sugan filbahaa'imi ma yeedhaankaa in la waraabiyo ajaran ajar miyaanu ku leenahay fa qaala wuxuu yidhi fii kulli kabidin ratbatin ajrun beer kasta oo qoyan ajar baa ku leedihiin oo macni lagu helayaa weeye muttafaqun calayh fii kulli kabidin ratbatin ajrun beer kasta oo qoyan ajar baa ku leedihi waaye waa qiso cajiiba weeye runtii markaa ninkani marka hore isagaa haraaday ee wuxuu arkay aygan haraadkii oo kale inuu hayo isna uu haraadan yahay had iyo jeer dhibtu qofka marka ay soo marto ayuu dee baaxaddeeda iyo inta ay leegtay gartaa laakiin qofku haddaana dhibtan arag dadkay hayso iyo dhibta ay ku haysa aada uma dareemo qofaan gaajaba aragoon weligii gaajoone dadka gaajaysan waxaa laga yaabaa inaanu dhibta haysato dareemin mid aan haraadini saas oo kale waaye marka ninkani sidaasuu aygaa u waraabiyey ilaahayna saasuu ugu dembi dhaafay wax kasta oo beerkiisu qoyan yahayna in la waraabiyo ee ajar baa lagu helayaa ama shimbir ha ahaado ama xayawaanka kale ha ahaado marka uu noqdo waxyaabaha bani aadamku intifaacsadaan ee xayawaanka ka mida sida xoolahan aynu maalle aynu qalano aynu iibsano oo kalena ajarku waa kasii badan yahay hadii uu noqdo markaa qof bini aadamana ajarku waa kasii badan yahay haduu noqdo qof mu'minana dee hadalkeed badaa waay xataa raqiya ilaa uu markaa soo koray weeye raqiya ficil kale u yar eeg baa jiro mararka qaar ku qaldama ficilkaas iyaanu kaaga qaldamin waa raqaa raqaa marka laydhaa waa tufkii oo waa ruqyadii weeye raqaa yarqii ruqyatan weeye taasi kanna waa raqiya yarqaa raqiyan wa ruqiyan waa fuulistii xagga sare la fuulaayey wa fii riwaayati lilbukhaariyi riwaayad kaloo bukhaariga u sugan waxaa ku soo arooray washakara allahu lahu ilaahay baa u mahadnaqay oo fagafara lahu wuu dembi dhaafay oo fa adkhalahu ljannata jannada ayuu sidii ku geliyey waxaa markaa halkaa aad ka arkaysaa qofku camal ilaahay ugu dembi dhaafi doono oo jannada uu ku gelin doono garan maayo waxaa laga yaabaa camal aanad adigu markaa dareensanaynba inuu ilaahay kuugu dembi dhaafo jannada uu kugu geliyo markaa khayrkii waa inaad yaraysana had iyo jeer adoo niyada wanaajinaya khayrkana waa inaad ku dadaasho wa fii riwaayatin lahumaa riwaayad kaloo bukhaariga iyo muslimka u sugan waxaa ku soo arooray oo qiso kale ah sida markaa muuqataa inuu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam baynamaa kalbun baynamaa iyadoo kalbun ay yutiifu uu ku wareegeysanayo birakiyatin ceel oo qad kaada uu sigay yaqtuluhu lcatashu haraad inuu dilo maalin aada u kulula way ahayd sida riwaayaadka muslimka qaar ku soo arooray id ra-athu waxaa aragtay baqiyatun haweenay xun baa aragtay oo zaaniyada oo min baqaayaa bani israa'iila ka mida markaa dumarkii xumaanta yaqaana ee reer banu israa'iil fa nasacat waxa ay siibtay muuqaha khufkeedii fastaqat lahu bih kolkaasay biyo waxa weeye ugu doontay oo inta wax ku xidhay bay ku tuurtay ceelkii dee ku tuurtay fasaqathu kolkaasay ku waraabisay khufkeedii bay ku waraabisay aygii fagufira laha waxaa loogu dembi dhaafay dabadeeta bihi ay bisababihi sababtiisa ayaa loogu dembi dhaafay gabadhii xumayd sidaasaaba loogu dembi dhaafay inay markaa shaygaa beerka leh qoyan leh waraabisay marka arrinkaasi arrin misqiro ah oo la fududaysan kara inaanu ahayn baa halkaa laga qaadanay qaala wuxuu ihi almuuqu alkufu weeye yutiifuna yaduuru xawla yaduuru wareegaya wey yutiifu ee yaduuru xawla rakiyatin wahiya albi'ru rakiyaduna waa bi'irka iyo ceelka waayo waa la xidhi jiray waagii hore imanka lama xidho eh waxaa la sameeyaa waa la dhisaa imankoo sabad ayaa intaa sare laga dhigaa imanka waa la dhisaa si qaab gaaraa loo dhisa laakiin waagii hore qoryo iyo waxaa inta lasoo ururiyo ayaa lagu xidhi jiro dee rag gaaroo yaqaanaa jiroo xidhi jira alxaadi cashara xadiidka koob iyo tobnaad canhu waxaa laga wariyey saxaabigaasi hore abu hurayre ah can inabiyi nabiga inuu ka wariyo sala allahu alayhi wasalama qaala ay annahu qaala inuu yihi laqad ra-aytu waxaan arkay baa rasuulku yihi rajula nin ninkaasoo yataqallabu ee isrogrogaaya fi ljannati jannada dhexdeeda yani jannada dhexdeeda kolba dhankuu doono uu jiifaa looma jeedo isgooshayo kolba halkuu doono tagaayaa loo jeeda halkuu doonuu kolba u kacaya jannada ayuu dhex gooshaya muxuu jannada ku dhex gooshayaa fii shajaratin geed daraaddeed geed sababteed fiidani waa sababiya halkan fii shajaratin geed sababteed geeddaasoo qatacaha uu ka jaray min dahri ariiqi waddada korkeeda uu ka jaray geeddaasoo kaana tahayd tu'di lmuslimiina dadka muslimiinta ah midoo dhibta geeddaasuu dariiqa ka jaray dabadeetna saasuu jannada ku galay wa fii riwaayatin mara rajulu nin baa soo maray biqusni shajaratin laan markaa waxa weeye geed ku taallo oo calaa dahri ariiqin waddo korkeed ku soo baxday markaa ama dahrigaa silaa laga dhigayo calaa dahri ariiqin ay calaa ariiqin waddo kusoo baxday baa la odhan ama waddo korkeed kusoo baxday oo waddadii sidaa ugu soo baxday baa la odhan wa qaala wuxuu uhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartee launxiyanna waan durkin oo waan durkin haadaa laantan cani lmuslimiina muslimiinta ayaan ka hagaajin oon ka durkin laa yu'diihim si aan u dhibin wa udkhila aljannata jannadaas sidii ninkii lagu geli wa fii riwaayatin lahumaa riwaayad sheekheynka u sugan waxaa ku soo arooray baynamaa rajulun iyadoo nin yamshi uu soconayo biariiqin wado wejada waxa uu helay qusna shawkin laan qodaxaho calaa ariiqi waddada ku taalla fa akharahu wuu ka dibdhigay oo markaa dib buu uga cadaadiyey ama uu uga tuurayba fa shakara allahu lahu ilaahayba u mahadnaqay oo fagafara lahu u dembi dhaaf wax alla waxaasoo xadiidii waxay tilmaamayaan dariiqa in la ilaaliyo oo wixii dadka dhibaaya laga hagaajiyo marka horebana wixii dadka dhibaaya waddada laga ilaaliyo dee marka waa cagsiga sida maanta innaga dadkeenna in badani ay u dhaqanto oo waddadii baa lala soo doonanayaa wixii dadka dhibaayay baktigii baa lagu tuurayaa xashiishkii baa lagu tuurayaa gudaafadii baa lagu tuurayaa musbaaradii baa lagu tuurayaa waaye biyihii baa lagu daadinayaa dariiqyadeenna waa idinka arkay markaa had iyo jeer dowladaha hoose ayaa arrintaa imanka ka shaqeeya magaalo weliba dowlad hoose ay leedaho dowladaha hoose ayaa nadiifinta arrinkaa laga doonaya laakiin dadweynahana waxa saaran marka horeba inay ka ilaaliyaan waddada wixii dadka dhibaayo halkii loogu talagalay ay geeyaan qof waliba waddada ilaaliyo marka labaadna qofkii waxa weeye waddada ku arka markaa shay xun inuu ka hagaajiyo waayo hagaajintaa haddii aanad mushahar ku qaadanahayn oo mushahar aanay cidi kugu siinahayn ajar baad dee ku helaysaa ajarkaasaana mushaharkii kaaga wanaagsan markaa kii shaqadiisa ay tahay ama mushahar lagu siinaya adiga waxba kaama geline adigu shaqayso ilaahay daraaddii dhibaatada wixii aada suulin karaysa dariiqa uga suuli halkaa ha inoogu joogo subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka waatub ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online